guddiga doorashooyinka qaranka iyo mas-uuliyiin ka socday maamulka gobolka banaadir ayaa kormeer ku sameeyey goobaha ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyaasha qaar ka mid ah bulshadii ka qayb qaadanayay diiwaangelinta codbixiyaasha ee ku sugan degmooyinka gobolka banaadir ayaa soo dhaweeyey in doorasho cod iyo qof ay ka dhacdo guud ahaan dalka magacaygu waa sharmaarki faarax jaamac degan degmada shibis kuna dhashay kuna barbaari kuna waxbartay waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan usoo dareero kaarka codbixinta muwaadinka inaan soo doonto oo aan ka qayb qaato waxna waa u dhiman yahay aniga dadka uu dhiman yahay ahay waxaan dhex taaganahay waa degmadii xamarweyne qadiimiga ahaydoo xadaarada lahayd waxaan argnaa dadka shacibka soomaaliyeed gaar ahaan degmada aan maanta taaganahay dadka inay shucuurtooda kacsan tahay ay u heelan yihiin ay diyaarna u yihiin inay codkooda qofna ku doortaan qofna ku diidaan ayagana la dooran karo middaas waa riyadii shicibka soomaaliyeed muddo badan ay sugaayeen ee u taagnaayeen riyadoodana insha allah biidnilah kariya inta dhiman ilaaha u dhammaystiraayo dhallinyarada soomaaliya waxaa leeyahay imaada codkiina dhiibta wadankiina horumar u muujiya dhallinyaro hadda soo bixisatiin walaahi waxay ugu dhigan tahay inay wadankeena nabad iyo bashbashii barwaaqo usoo ooyato dhinaca kale mas-uuliyiin ka socotay maamulka gobolka banaadir ayaa bulshada ku bogaadiyey qaabka ay u wadaan diiwaangelinta codbixiyaasha
degmada xamarweyne waxaan soo marnay degmooyinka ay ka socdaan diiwaangelinta ay ka socoto boondheeraan saaka soo marnay waxaan soo marnay degmada shibis waxaan soo marnay degmadii shingaani oo weli ay sidii uga socoto diiwaangelintii oo maanta meeshii lagu bilaabo ah shan iyo tobankii bishaan aan ku jirno waxaan hadda joognaa degmada xamarweyne oo iyadana diiwaangelintu ay ka socoto waa arkaysay safafka sida dadka ay ugu jiraan waxaan uga mahad celinayaa dadka soomaaliyeed iyo dadka gobolka banaadir degan iyo dadka degmooyinkaas aan soo marno degan sida ay ugu soo baxeen inay isdiiwaan geliyaan oo codkooda ay la baxaan iyo weliba sida ay ugu heelan yihiin xaqiiqatan waxaan soo aragnay waxaan aad iyo aad ugu farxnay dad daa oo garbaha la hayo oo u soo tegey gurigood uga soo tegey inay isdiiwaan geliyaan waxaa jiray qof isku dayey shalay inuu mar labaad degmada shangaani mar labaad ku noqdo isdiiwaan geliyo kombyuutarku markuu soo qabtay waanu qabannay waana la xidhay qofka qof kastoo muwaadin ah oo isku daya inuu codkiisa dalka ku khiyaamo oo laba jeer isdiiwaangeliyana in laga qabto dalka wey qof walba wuxuu leeyahay waa hal qof hal cod buu leeyahay hal kaar baa la siinayaa systemkaana sidaa ogol sharcigeenna dalkeela ansixiyena wuxuu ogol yahay waa one man one vote hal qof iyo hal cod degmooyinka harsan ee ka tirsan gobolka banaadir ayaa maalmaha soo socda la dhammaystiri doonaa diiwaangelinta codbixiyaasha qaranka